alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin nabiyina muxamedi waalihi wasaxbi wasalam kitaab lxaj xajkii ayuu markaa u kitaab yahay oo kaga hadlayaa oo arkaanu islaamkii kamid ah qofka mustatiica ah ee karayana ku waajibaya marka min xaysu alxukm ayuu soo horeysiinaya laakin dee xajku fadliga uu leeyahay iyo axaadiista faraha badana tarkiibinaysa waa kutub alxadiis baa ka hadlaya xajka mabruurka ah in abaalmarintiisu janna un ay tahay buu nabigu xusaya calayhi salaatu wasalaam mar kale waxa uu xusayay jihaad inuu yahay buu ku tilmaamayey gaar ahaan dumarka iyo qofka daciifka ah sanadii lixaad baa la waajib yaalay xajka alxaju walcumra fardaani labaduba waa farad labadaba ilaahayda amar ku bixiyo i waatimu alxaja walcumrata lilah xajka iyo cumrada ilaahay dartii u dhamaystira mar haddii aa guda gashaan oo bilowdaan labadoodaba kamil yeela walaa yajibaani fi lcumr ilaa maratan waaxida cumriga qofka hal marun bay waajibaan oo intaa uu qofku nool yahay hal marun baa lagu yeelanaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda markii uu ku guubaabinayay uu yihi xaj baa ilahay idinku leeya xaja nin baa su-aalay waxa iha kula caamin ya rasuul allah dabeetana nabigu waa aamusay calayhi salaatu wasalaam markuu yihi ma sanad walba waa kii dabeedna lahaa haddii aan ha idhaa way waajibi lahayd mana idaan karteen me waa cumrigii maru ilaa an yundara in lagu nadro mooyaane hadduu qofkii xajkii iyo cumradii ku nadro dee waajib bay ku noqonayaan marka oo wixii cibaado ah ee qofkuu ku nadro waa lagu leeyahy wa inamaa yalzamaani waxa ay ku waajibayaan xajki iyo cumradu musliman baaligan caaqilan xuran mustatiican intaa qofka shuruuda ah laga helay waa shuruudu wujuub alxaj shuruudu wujuubi alxaj shantaa shardi weeye qofku waa inuu muslim iyo gaal laguma leh baaliqu waa inuu yahay oo dee ilmihii yaraa laguma leh caaqil waa inuu yahay onu waalayn xor waa inuu yahay onu addoon ahayn mustatiic waa inuu yahayoo dee waxay uu haysto walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ilahay dadka waxa uu leeyahy ina ku leeyahay inay kacbada u qabtaan qofka dee mustatiica karaya baana lagu leeyahy wayasixu xaju lcabdi wagayri lmustaiic addoonkii inuu soo xajaa way iska banaan tahay kii kayrulmustaiica ahaa ee aan karaynina way isagana wuu soo xaji karaya laakiin waxa ay ku kala duwan yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin labadoodu addoonkan xajatulislaamkii ka gudi mayso oo haddii uu xoroobo dee xajkii xajatulislaamkii waa lagu leeyahy laakiin adigoon karaynin haddii xajkii sanadkan lagaa bixiyo aada tagto xajatulislaamkii way kaa gudaysa walaa yasixu min alkafiri wagayri lmumayizi istiqlaala walaa yasixu min alkafir gaalkii xajku kama ansaxayo oo de waaba kaa ilaahay u diiday inay kacbada iyo soo galaan xaramka oo waktigaa suuratu tawba ay soo degtay baa loo diiday inama almushrikuuna najas baa la yidhi waa nijaastaasay usoo dhawaan masjidkaasi kan isagu aan mumayiska ahayn waa ilmihii yaraa ee aan wax karadka ahayn in cidhi wado waa kaga ansaxaya xajku laakiin istiqlaalan inuu isagoo gooni u soconayo ilmo yaroo aan qaangaad ahayn inuu soo xajo maya gayr lmumayis buu i markaa kii mumayiskaah ayaa dee meesha ka baxay oo hadduu dee nin muraahiqa yah ama wax garanaya dee wuu iska soo xaji karaya oo ruux dumara ayaa inaan yar siday ilmo yar oo sabiya markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam way su-aalaysa waxaa lahayd kaa yar miyuu xaj u ansaxayaabay lahayd ee aan wado dee haa buui adiga in ajri baad leedahay fa in axrama sabiyu lmumayis biidni lwaliy weligu hadduu idmo ilmihii yaraa ee mumayiska ahaa oo u dhaa iska xidho abo xajki aw axrama alwaliyu cala lmajnuun ama kii waalaabaa kii xigtadiisa ahaabaa xajkii u xidhay aw iifli aladi laa yumayiz ama ilmihii yaraa ee aan waxba kala garanaynin buu weligii xajkii u xidhay jaaza way iska banaantay kan mumayiska ah dee sidii u tukan karayay salaada ayuunbu xajkiina uxidhanaya oo weligunbaa markaa ufasaxaya oo hebelow xajkii xidho ama heblaaye buu odhanaya laakiin kii wallaa iyo kii yaraayan waxba kala garanayn weligaa wakiil ka noqonaya oo uxidhanaya wayukalifuhu lwaliy haddaba ilmahan waxa uu ku mashaqaynaya macnaha uu saaraya maa yaqdiru caleyh wixii uu karayo ee ku saabsan xagga takaariiftii xajka waxyaabihii qofka xaajigaa laga doonayay wixii uu ilmahan yari karayo ha amro oo ha yidhaahdo waxaa iyo waxaa samey sida kuwa soo socda fayaksilhu waa u maydhaya wayujariduhu can ilmakhiid dhabkii tolnaaye dee xaajigu uu iska daynayeyna wuu iska dayn doonaa ilmihii yaraa wayulbisuhu hiyaaba alixraam xajkii dharkii iyo cadaayadee la xidhanayeyna isagana wuu u xidhaya wayujanibuhu lmaxduura wixii xaajiga loo diidanaana dee wuu ka dheerayn doonaa kaiibi wanaxwi wixii udgonaaye wixii lamidka ahaa wayuxdiruhu lmashaahid meelihii la xaadiraye la tegayeyna ee dadka xujaajtii xaadirayena dee uu geynaya ilmihii yaraabaa ilan laga hadlaya waxyaabaha uu kari karayo dee samee buu leeyahy maydho haddii aanu maydhan karayna wau maydhaya dharka qalan ayuu dee ka saaraya hiyaab alixraam waa dee labadii go buu u guntin doonaa wixii udgoonaa iyo waxyaabihii qofkan loo diid loo diidanaa sayidkii iyo dhirtii iyo inuu waxyeelo wuu iska daynaya mashaahiduna waa goobaha la xaadirayo carafa iyo mina iyo musdalifa mashaaciru lxaj meelaha xajka dee qofkii uu kusoo gudanayo kolba meel buu geynaya wayafcalu canhu ilmahan yar waxa uu ka samaynayaa maa laa yumkinu minhu wixii aan dee usuuroobeyn kalixraam warakcatay tawaaf waram weelaha wixii uu karaya wuu samaynaya laakin kuwaanu karayn dee isagiioo xidha iyo labadii ragcadood tawaafka isagoo tukada iyo ramyigii dee cidhiiriga ahaa isagiioo soo tuurtay iyo weelaha ilmihii yara hadii ay ku adag taho dee kaa kayru mumayiskaa uu yahay dee isagaa ufulinaya weligu ila waxyaaba ku adag walilaahi cala nnaasi xiju lbayt man istataaca ilayhi sabiila man istataaca baa li oo dad oo dhan baa xajka lagu leeyahay dad oo dhan laguma lehe waxaa lagu leeyahay almustaiic minhum ka karaya iyaga kamid a waa bedel bacd kolkii hore ilaahay waxa ihi dadka ayaa ilahay xajka ku leeyahay marka haddana taa uu ka bedela waxau ihi man istataaca kara ayaa lagu leeyahay markaa mustaiiciina waa kee wlmustaiicu snaani ka karaya waa laba mustaiicun binafsihi wa mustaiicun bigayri dadka xoolaha haysta labadaa kama baxayaan qof isagu tegi karayaba xajki intuu halkan ka dhaqaaqo ama gaadiid ha fuulo ama badmara ha amra ama hawada dee isagu tegi karaya iyo mustaiic bigayri dee mid cid u xil saari karaya odhanaya halayga xajo qarashkaan ogolahay labadaasiba oo kaana waxaa la idhaahdaa xaju shubruma ayaa la idhaha san shubruma ku arki doona qisadiis xajkaygaa xaju shubruma aha macnaha cid baan ka socday xaggeed sidaa darteed qofku dee intuu awood leeyahay inuu kolleyba u degdego wey haddii ay dee taa hore u suuroobi weydo gafu ka dhacana markan dambe dee inuu cid uxil saaro oo dee cidi wakiilay ka noqoto wey isagaa kala sheega waxau hi ama alawalu kan hore mustaiicaah fahuwa an yakuna صaxiixan qof caafimaad qaba waa inu yahy waajidan lizaadi wlma raashinkii iyo biyihiina waa inu helayo bihamani milihi sixra suuq waa inu ku helayo fi lmawaadici meelihiina waa inuu ka helayo saadka ah alati jarat alcaada caadada ay ku dureestay bikownihi fiiha saadkaasi halkaa laga heli jiray waraaxilatin gaadidu fulana waa inu helayo tasluxu limili isagoo kale ku haboon ilan dadku isku wada mustawa maaye in kaana min makata hadduu maka u jiro calaa masaafati lqasri masaafatu lqasri intii salaada laga gaabinayay haddii uu jiro wey waxa uu ku yihi marka qofka mustaiic ahay ee isagu dee nafahaantiisa u karaya waxa weeye qofka intaasoo dhan haysta nabiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maxay tahay istiaacadaasi azaadu waraaxila ayuu ku fasiray sahayda iyo gaadiidka la fuulayo waana isla halkii un oo gaadiidkiibaa de imika shuruucun ay ku xidheen oo waxyaabaha documentiska faraha badan iyo lacagtu ay kaga baxayso halkaasay u badan yihin adugu kale waa nooliga un imanka waxaa ugu rooni waa nooliga un oo dee dhowr boqol oo dollar ah laakin waxyaabaha kale xataa fiisahana de waa iska bilaash oo inaga waxay ka faaidaysanayaan nidaam xumadaas adduunyada kale fiise lagama qaado qofka waa nooliga waxa laga qaadayo marka uu meesha tagana dee dadkii way fara badan yihin si aanay isu dhex yaacin aduu khadamaadkii inay usameeyaan bay meesha kaga qaadaan oo mid wax dawaafiya iyo kuwa ay ku sheegaan marka qofku sahaydiisii iyo nooligii waa labada mar walba labada ugu muhiimsani qof caafimaad qabo waa inuu sahaydiina helaya iyo biyihii biyahan waxa u xusayaa dee raashin iyo biyaa la qaadan jiray waktigii hore la lugeynay aan diyaaradahan iyo dee maraakiibtan iyo waxaana jirin de waa ama dee haba jira marka kune kale raashin iyo biyaa la qaadanaya imika dee lacag buu qofku isticmaalay maalihii laga heli jirayna waa inuu intii kaga helaya bu qiimuhu sixra suuqu ahaan jira waa in xajka dartii loo kicin raaxilo usuubata oo dadku dee way kala duduwan yihiin qofkii rag buu noqon karaa mar dumar buu yahay mar daciif buu yahay mar madax buu yahay mar qof kale oo dee isagu raacyada ayuu yahay raaxilad usuubatana waa inu helaya haddii masaafat lqasri u jiro goorta la shardiyaya macnaha gaadiidka waa markuu dee maka ka durugsan yahay wain ataala lmash socodkiiba ha dheereeyo laakin haddana oo dee qof dheeraynayaba ha ahaado haddana waa laga maarmaan in la helo gaadiidkaas wakadaa duunaha masaafat lqasr in ka yarba ha u jira maka gaadiidkii waa la doonayaa in lam taa hore wain ataaqa lmashabe wain lam yuiq hadii aanu karayn taa hore mashiga hadduu karayo tanina waxa wey lam yuiqhu haddii aanu karaynin duuna masaafati lqasrina uu u jiro maka gaadiid waa loo baahanaya ila waa kana socodkiibaa ku yaray wamaxmalin bu uri koore uu fulana waa inuu helayo in shaqa calayhi rakuubu lqatab haddii uu dee koorahan gaadiid ku dhibayo wa shariikin yucaadilu iyo mid isaguna la fuula yushtaradu dalika kaa waa la shardiyaynaa soo sheegnay kulluhu dhammaantii daahiban waraajican sii socod iyo soo socod baa shardi wey maxmalku waxau noqonayaa waa ka ragga uu fuulo oo qofku marka uu iska itaal daran yahay sidan had iyo jeer koorahan ka kala dhaca gaadiidka dusha looga saaro ee tanaagta midba dhinaca laga saaro iminka koorahan had iyo jeer dameerka la saaro waxa uu leeyahay laba dhinac gobay oo kaana tanaag lagu taxo kana tanaag la saaro markaa qofka aan ka kala ridi karaynin adimada siduu doonayaba dee ha ahaada ama ha ku daalaya ama ha ku xanuunsanaya ayaa waxaa loo sameeyaa dhinacaana mid baa fuula kooraha midigta kan kale dhinaca midigta awrka bidixda ka saaranna qof baa fuula markaasaa labada dhinac mid baa laga kireeyaa qof marka haddii qatabkiina waa dee koorahan soo yuubana laga kala ridaya adima daanu kaa kari karayn dee waa inuu kaa labada dhinac la wada kiraysanayo uu kari karayaayo dhinaciisa uu helayo ilaan waa si uu ku tegi karaya unbaa taas haddii aanu dhinacan helin qatabkiina aanu adimada ka kala ridi karayn koorihii dee isagu yar rafka ahaa yaradka ah iyo markaa tegidii baa ku adkaanaysa marka ciddii dhinaca kale dheeli tiri lahayd ee la rarmi lahayd isaga waa inuu helayo isa dhinac fuulayo maxmalku a hadday dumar tahay ina hawdajkii waa inay helayso buulkii yaraa laga dul samaynaya hawd arrinta nafsi socod iyo soo socodba waa sharti wa an yakuna waa inuu yahay dalik kaa aynu soo sheegnoo dhami faadilan mid ka dheeraada can nafaqati ciyaali biilka carruurta waa inuu ka dheeraadi wa kiswatihim iyo hugooda aba dharkooda dhahaaban wa iyaaban sii socod iyo soo socod wa can maskani yunaasibu hoygii ku habboonaana waa inuu dheeraad ka yahay oo maskankii isagana ku habboonaa waa inuu isagana dheeraad ka yahay wa qaadimin yaliiqu bihi shaqaalihii isaga ku habboonaana waa inuu dheeraad ka yahay masaariiftaasi ma intaa xajka uu ku tegaya oo sidee buu khaadimku ugu habboon yahay limansibin masal darajo uu qofkani leeyahay oo dadkii baan da isku istawahin xagga shaqaalaha aw cajsin amaba isaga oo tamar daran awgeed wa can daynin dayna waa inuu ka dheeraad yahay walow muajalan haba ahaado mid wakti dambe la bixinayo waxyaabahan oo dhan lacagta uu xajka ku tegayo waa ka dheeraad oo intan oo dhan hadii waa inuu haystaa ay dheeraad ka tahay masaariiftii ciyaalka dee haddii uu bil maqan yahay adan haddii bil loo qabto masaariiftoodi waa inay meesha taalaatay socod iyo soo socod gurina waa inuu jiraayo de haddii uu haysto guri iibi la odhan maayo gurigaagana waa toban kunoo dollare nin qaniya baa tahay iibi la odhan maayo uu iskaga jiraya laakiin hadduu dee lacagtii haysto guri ku meelee la odhan maayo ee waa ka xaj waa arrin mulaaxado meesha taalo wey ile farqi baa udhexeeya gurigii marka uu haysto iyo iyo marka uu kaashkii haysto shaqaalena waa inuu leeyahay oo dee khaadimka berigaa hore adoon iyo xasaaba loo yaqaanay cid dee lacag ka qaadanaysa ushaqaysana iyaduna lacagtu dheeraad waa inay ka tahay gashiga laftiisii dee bilaba kadib ha laga sugaye waa inay dheeraad ka tahay bani aadam waxba lagama garta inuu ku dugleeyaabaa laga yaaba kii gashiga ku lahaa sidaa darteed dee inuu wax iskaga furfuro helaa waa daruuri wa an yajida inuu helo weeye ariiqan aaminan wado iska aamina ya'manu fiiha calaa nafsihi wa maali xoolihiisa iyo naftiisada waa inuu u aamin noqonayo qofkani markuu sii socdo min sabuucin wa caduwin bahal iyo col bani aadanba waa inuu ka aamiye walow kaafiran gaalba ha ahaado aw rasdiyan ama rasadiyan mid dhuljiifaba ha ahaado kaasoo yuriidu doonaya maalan xoolo waa in qalla haba yaraado dadkaas oo dhan waxyaabahaas oo dhanna waa inuu ka aamiye naftiisa iyo maalkiisa qofkani markuu cibaadada soo gudanayo waa sidii dee jamicii la tegaya oo kale oo naftiisa iyo maalkiisaba waa inuu aamiye gaal iyo islaamba waa inuu ka aamiye wixii dee waxyeeli lahaa oo cadowgan macnaha kaafirka ah jihaad lama farayo liajli lxaj lima fiihi min alkhatar la odhan maayo ninkan ku jihaado xajka u gudub dee jihaadkiina waa baab gaar ah oo wuxuu u baahan yahay tabaabulshihiisa gaarka ah qofkan xajka ahina xajka tegayaana dee xaaladiisu waa gaar maal haddii uu ka doonaya maalkaasi haba yaraada buu faman lam ya'man dalika falaa yakunu mustaiican wayasqutu canhu wujubu lxaj dad intan oo dhan iska wada haystaaba iska ilowsanba xajka oo waxaan oo dhan imkaaniyaadkan oo dhan isaga dhan yahay aabaan ku odhanaya isagoo taajira weligiiba aan u dhaqaaqinba xaj iyo cumro toona xaggaaba aan eeginba waa musiibo jirta wey qaar aafo kale haysataana way jiraan oo ku odhanaya dee bidacaaba haysato nagumaba waajibinba oo kuwaasina aafo kalaa ku dhacda iyaga iyo ciddii ka amar qaadanaysa ama ay wax ka dhagaysataa way sii lugooyeen kuwaasina markuu qofku dee imika iska helo basboorkaa iyo fiisadaana dee waba laga yaabaa gelinka hore intuu halkan ka tago inuu gelinka dambeba xaramka dawaafo waa wax iska suroobo aan ku adkaanay haddaan saxmadu badnayn wain lam yajid haddii aanu helin ariiqan wado wado haddii aanu helin uu maro ilaa fi lbaxri badda mooyaane lazimahu waa ku waajib inuu maraakiibtiiyo doonyaha fuulo in kalabat salaama haddii nabadgelyadu ay badanto inta badan lagu nabad galo laakiin haddii khatartu badan tahay oo badii dee baddaasi khutuuradeedu badan tahay waxba lagu kalifi maayo wailaa falaagu wailaa haddii aanay salaamadeedu badnayn oo dhibkeedu badan yahay falaa yalzamuhu markaa qofkii haddii uu dee iska haysto xoogaa dhowr kun oo dollar waajib bay ku tahay inuu xajkii tago oo haddii u dee ku dhintana ilaahay waa weydiinaya maanaa haddii isagoo aan xajkii tegin uu dhinto dee qof mustatiica oo gaboodfal sameeyey unbuu noqonaya walmar'atu fi kulli dalika karajul ruuxii dumarka ahayd intaa aynu soo sheegnayba ninkii bay lamid tahay ruuxii dumarka ahayd haddii ay saadkii iyo raaxiladii helayso iyadiina aaminkaa ay tahay inay xajkii tagtaa waa waajib weeyaan watasiidu waxay laakiin ninkii kala dheeraad tahay bian yakuuna macahaa inuu la socdo man ta'manu macahu qof ay dee isaga markay raacdo aamin noqonayso ay u aaminaysa calaa nafsiha nafteeda u aamin noqonayso min zawjin aw maxramin aw niswatin hiqaatin dadkaas waa inay meesha marayaan maxram waa inuu jiraa ama ninkeedii ha ahaado ama xigtadeedii kale ha ahaado dee aan gayaanka ahayn aan guurka u qabanaynin waa inay sii raacaan oo niswatin hiqaatinna macnaha fitnay ka aamin noqon karaysaa kolka ayay leeyihiin oo sidaasay markaa shaaficiyadu sheegayaan aw iswat infaqaar wain lam yakun yaanu ahaaninba maca axadin minhuna maxram yaanu iyaga laba soconin maxrameen haddana haddii ay dee dumar badan yihiin in ciddii xumaan ku la dooni lahayd aanay kusoo dhicin baa laga yaaba oo isweheshadaan oo dee kolleyba macnaha waxay kasoo qaadanayaan xadiidkii uu nabigu ka waramayo caleyhi salaatu wasalaam akhiru zamaanka in amnigu badan doono oo ruuxa dumare ee daciinada ah ee gaadiidka iska fuushani meelablaayo inay ka safri doonto iyadoo meelablaayo usocoto oo aan ka cabsanaynin dee di'biga ama bahalka xayawaanka ah ee xoolaha ka cunaya mooyaane cid kale aanay ka cabsanayn markaa muu sheegin bay leeyihin dee maxram la socdee ruux dumar ah oo aamin ah oo dee safraysa ayuu sheegay nebigu caleyhi salaatu wasalaam sidaa darteed qadiyada aada u muhiimka ahi dee waa in la hubo inay aamin noqonaysa bay leeyihiin sidaa darteed hadday dumar badan yihiin aamin bay noqon karayaan imika waxaa iska dhacda dee kolley way shardiyaan qolyaha mamlakadaasi in maxram uu meesha marayo midun bay umaluuqaan dadka mid sii tegaya ayuunba idhahdaan bal adiguba isku qora dabeedna mushkilad weyn baaba ka haysato oo dee waxaa footarigaa kolkay ku yaro farsameeyaan soo noqodkaa la isqabsadaa ama iyadiibaa dee soo bixidii ka habsaamaysa ama isagiibaa ka habsaamaya ama labadoodiibaa iswaaya dabeed emigrationkunbaa dib u qabsanaya war kii kaleed wadeed meesha ti aada la gashay meeday ama iyadii buu leeyahay iyadii baa markay soo noqonaysa kii kuwaday me dabeedna jiq halkaasbaaba la isku qabsanaya markaa kol haddii dee shardi uu yahay daruuriya islaamku uu shardiyay inaan la fudaysanin runtii aada iyo aada loo tixgeliya waa muhiim wey marhkana islaamka waxaad u garaabaysaa marka aada meesha tagto ama aada aragto xaaladda sida ay u socoto sawir buuxa aad ka hesho ayaad odhanaysaa arrintaasi waa gar oo waa waajib baad odhanaysaa mia fil mia maxaa yeele ruuxa dumarka ah marka meesha la tago in la kaadi geeyay noqonaysa oo in bariiska loo raadiyaabay noqonaysa in wadada loo baneeyaabay noqonaysa oo in la dawaafiyo intaa haddii aanay helin nin ama toban qof oo ku xeeran haddii aanay helin gebigeedaba cirkaa loola baxaya masjidu khayf anagoo joogna masjidul namir baan leeyahay oo ku yaala carafa oo macnaha maalinta sagaaloodka la joogo halkaa khudbada dee dadka looga jeediyo ayaa waxaad arkaysaa koox waliba inta jaariyad waloo soconaysaaba dumarkooda meel shadhexdaa bay ku ururinayaan hareerahana iyagaa ka maraya markaa kolka ay kooxi kaadi tegaysaba waa inuu dhowr nin kaxeeya wadada loo sii baneeya loo soo baneeya dabeetana suuligii la geeya hala ma jir wakadalika dawaafkiina waa saas oo kale dayqa iyo kaleedka ka jira documentiskii iyo marka amgreshanadii la marayo iyo garoomadii baabuurtii marka la kiraynayo meel walba dayq iyo waxa ay kala kulmaysaa shida iyo cusri bay kala kulmaysaa hawl adag marka maxramkan xikmada islaamku uu shardiyey markaasaabaad u garaabaysaaba ruuxa dumar ahee cidlays cidlays ka socotaa maba dhici kartaba haddii ay luntaaba baroortu ka dhamaanaysa waxaad arkaysaa qaar meel iska soconayo barooranaya macnaha waxay u barooranayaan keliya ninku waxay waayeen dadkii maxrabka ahaa ayay kala lumeen ninkii dee wuu daydayayaa uxun buu raajacaya laakin iyadi waa taas halowdee markaa waxba garan weyda famataa wujidat hadihi shuruud shuruud lwujub alxaj marka la helo walam yudrik aanu qofkiina soo haleelin zamana yumkinuhu fiihi alxaj waqti uu xaji karaana aanay uba suuro gelin cala alcaadati sida caadigaa lam yalzam xajki kuma waajibayo wain adraka dalika waktigaa hadduu qofkii helana lazimahu xajkii waa ku waajib waxa uu ku yihi masel qofkii shuruuda wujuubi alxaj baa laga helay waxaanse laakiin u suuro gelin wakti uu xajaada umay suuro gelin ee markuu lacagtii uu ku xajaye helay in yar kadibba way ka baxday ama in yar kadibba isaga adduunyadii ka tegay de markaa kuma waajibayso maxaa yeelay de qofkii fursadu dayacay ma jirto matel waxa ay ahayd imika markuu lacagtii helay waaba wakti fiisooyinkiiba ay xidhmeenba oo aan diyaaraduhuba kaa qabanaynin sharciga ayuu kusoo beegmay markaa qofkii waxbaa dayacday la odhan maray laakiin haddii uu dee sanad iska joogo isagoo lacagtii hays ama iyadoo dee fiisooyinkii la raadinaya iska joogo halka de xajkii waajib buu ku yahay haddii xoolihii ay ka baxeenna gabatol buu sameeyo xaj ku waajibay buu dayacay hadduu dhintayna dee waa qof xajkii lagu yeeshay oo dhintay wey taasuu ka hadlaya wain adraka dalika lazima wayundabu lmubaadaratu in loo degdegaa wanaagsan bihi xajki in loo degdegaa aad bay iska fiicantay kolkuu qofka ku waajibo cinda alistitaaca walahu waxa usugnaaday altakhiiru inuu dibdhigana waa leeyahay waa sunna un dadejintu inuu dibdhigaa wanaagsan oo waxay kasoo qaadanayaan shaaficiyadu dee rag badanna waa la qabaan xajka waxaa la waajibiyey baynu soo nidhi sanadii lixaad waktigii uu soo degay wa atimu lxaja walcumrata lilah sanadii sagaalaad sanadii tobnaadna waa xajay nabigu caleyhi salaatu wasalaam dee haddii mubaadaradu ay waajib tahay dee intaasoo sano muu joogeen asxaab iyo ehel badan oo waktigaa la xajoon hore u xajinna waa jireen idan marka halkaa waxaa laga qaadanayaa in dee ta'ahur uu geli karo waktigiisa laakin law maata hadduu dhinto bacda tamakuni intii uu suuro galay xajku qabla ficlihi ase aanu samaynin maata caasiya isagoo caasiya bun ayuu dhimanayaa qofkaas markaa shardigan laleeyahay fa shardu jawaazi taakhiir salaamat lcaaqiba waan cidhibtiisa laga nabadgelaya laakin haddii taasi ay timaado cisyaan buu ku dhacaya wawajaba qadaahu min tarikati isagu xoolihii uu ka tegayna in laga qadayaa bay noqonaysa hebelkan isaga hadduu adduun badan lahaa zakadiina waa in laga bixiyo xoolaha xajkiina waa in laga tago laga soo xajiyo intuu qofsaay qaato qof isagu tiisa ka xajiya horta intaa kadib baa la dhaxlaya ilaa nabigu fadayn ullahi axaqu an yuqdaa buu leeyay calayhi salaatu wasalaam daynta ilaahay baa ku haboon in la gudo zake iyo xaj midkay doonaysa ha ahaato wa ama almustaiicu bigayri kii isagu karaya soo dhaaf wa ama almustaiicu bigayrihi kii isagu cid kale ku karaya xajkii waa ku waajibay laakin de isagu ma gudan karo fa huwa man baa la idhaa laa yaqdiru aan karaynin calaa hubuuti cala araaxila gaadiidkii inuu ku sugnaado ma karayo oo maxaa ku dhacay lizamanatin waa naaf aw kibarin ama da-diisaa weyn walahu walahu maalun xoolana waa leeyahy aw amase man yucdiihi qof siinaya ayuu helaya maalkan isagaa man yucdiihi fi ta'diyati nusuki canhu camalkan inuu guto qof u sahlo ayuu helaya walow ajnabiyan ba ha ahaado fayalzamuhu waxaa ku waajibaya qofka an yastajira bimaali inuu qof kiraysto xoolihiisana bixiyo ha mashruuc iska furan oo de haddii ay jiraan dad naafo ah in iminka dadka naftooda kasoo xajay ay ka ururiyaan oo iska banaanta oo qofba uu ka qaado waxbay ku badinini si kun dollar ay ku bixi lahaayeen shan boqol keena inuu ilaa dabeetana uu kasoo xajo dad baa jira halkaa jide iyo meelaha iska jooga oo iyagoo habeenkaa sagaalka u dhaqaajinaya saddexdaa cishuun baabay soo joogayaan dabeedna magaalada iskaga soo noqonaya marka hadduu dee qofku lacagta kuwa u dirto dee way kasoo xajaya waa mashruuc iska fiican wey marka inuu de istijaal sameeyo qof kiraysto waa daruuri fayastajiru bu i waxa uu kiraysanayaa qofkani bimaalihi buu ku kiraysanayaa qof fayalzamu an yastajira bimaali shaks wey aw mase ya-dana waa inuu idmaa oo lilmuiic fi lxaji canh qof dee isaga yeelaya waa inuu yidhaahdaa iga soo xaj kolka labada arrimoodba way isaga banaan yihin oo qof isaga ku tatawucaya oo ku samafalaya iyo qof mushqaayad ka qaadanaya labada way isaga banaan yihin waana dee dadku had iyo jeer qaar badan oo ka xajaa way jiraan ehelkooda ama oo wuu idmayaa laakin kan muiica ah isagu dee iskii uga xajiyaya ha u idmo ha yidhaahda hebelow iga xaj wayajuuzu waxaa banaan an yaxuja can tatawucan aydan hebelkan isaga ah ee naafada ah xaj sunaa in laga xajaana waaba iska banaan ile xaj sunaa waad xaji karaysa kaa xajatulislaamka ka dambeeya in laga xajaana waa iska banaan walaa yajuuzu ma banaano liman qof calayhi fardu lislaam qofkii xajatulislaamkii waajibka ahaa lagu lahaa lagu leeyahay dhahaba in uu an yaxuja can gayri uma banaano inuu cid kale ka xajo walaa an yatanafala inuu cid kale sunno ka xajaana maya adigiibaaba xajkii lagu leeyahy faradka laftiisa xajatulislaamka markaa inaad dhaqaajiso oo tidhaahda aabbahaydaan ka xajiyay ama mid sunnaah ama mid farada maya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa u arkay nin le labayka can shubruma war shubrumahaasi muxuu ahaa bu dee wuu uga warramay oo waxau ihi naftaada ma ka xajiday maya bu horta taada ka xajiyo bal shubrumahaana dambaysay bu ihi kolka marka waxaa laga qaadanaya mar walba ee xajatulislaamku inuu horeynayo walaa an yaxuja nadran walaa qadaan nadar iyo qadana kama xajiyi karaa cid kale mar haddii xajatulislaamkii qofkan lagu leeyahay cid nadar lagu leeyahay iyo cid qada lagu leeyahay iyo cid ada lagu leeyahay midnaba kama xajiyayo horta adigu soo xaji wey fayaxuju awala alfarda marka uhoreysa faradkiisiibuu qofkani xajiyaya wa bacdahu lqadaa in kaana caleyh intaa kadibna haddii xaj qadaa lagu leeyahay xajkaa qadahaabuu haddana iska ridaya wa bacdahu nadra in kaan haddii xaj nadara lagu leeyahayna kaasuu haddana iska ridaya wa bacdahu nafla intaa kadibna sunnihiibuu la iman karaa aw iniyaabata ama ka xajidii dadka kale uu ka xajiyay marka inta sharanjaraa ka horeysa markaad qof ka xajiyayso saddexdaa darajo horaa ka horeeya faradkii inaad iska guddo qalihii lagugu lahaa nadarkii lagugu lahaa saddexdaa waajib saddexdaa xaja waajibkaa markaad gudato unbay kuu suuragal tahay inaad ama xaj sunno a tagto ama aada aniyaaba samayso oo qof aad ka xajido oo xaju shubruma aada markaa samayso fa in hayara hada tartiiba tartiibtan loo soo dhigay buu weydaartayba oo waajibkii lagu lahaabuu ka tegay fanawa tatawuca aw inadra maala xajkii uu xidhanayayba iyadoo waajibkii lagu leeyahu sunaa xaji ama iyadoo waajibkii lagu leeyahay xajkii ayaabu xaj nadara u dhaqaaqay wa calayhi fardu lislaam xajkii xajatulislaamka hana waa lagu leeyahay laqat niyatuhu niyadiisaasi waa ka kaca wa waqaca can xajati lislaam xajkii xajatulislaamkahaa baana u dhacaya xajkiisaasi niyadii un baa islaba rogaysa marka xajkii faradkahaa ee lagu lahaa unbuu udhacaya waqis caleyhi sidaa uga qiyaasa oo masala marka uu qalo niyoodo qalahaasi meeshu ka baxaya xajatulislaamki ayuu udhacaya marka uu nadar niyoodo nadarkaa meesha ka baxayo xajatulislaamkii buu udhacaya wahalmajar marka camalkan xajkaa la xidhanayo saddex siyood baa loo xidha qiraan iyo ifraad iyo tamatuc waa saddexdaas oo qiraankii uu noqonayo xajkii iyo cumradii oo aada mar wada xidhato labayka xajatan wa cumra ifraadkiina waxa uu noqonayaa adigoo kolkii hore xajkii guta intaa kadibna cumradii marka xajku dhamaado tamatuciina wuxuu noqonayaa adigiioo cumradii guta xajkuna marka soo galo waqt maalmaha la xidhanaya dee xajkiina guta marka laba dhiig baa ka waajibaya waa tamatuca iyo qiraanka marka shuruuddoodu sheegi doono la helo ifraadkina waxba kama waajibaya kooda asalka ana uu sheegi doonaa suurat lbaqara iyo akri marka xajkii nebigu kow ahaana dee waa kuwa ad aragto asxaabta ay isku khilaafeen iyadoo midba si uu qaatay ilan bani aadamku markay ficil arkaan ama hadal ay dhegaystaan aaraadooda ayaa kala tegi karta oo midba aragti gaara buu ka yeelan karaa sidaa darteed baa madaahibtuna ka afdaliyada leh ay isku khilaafeen oo qoloba mid ay ku sheegeen tamatucaasaad moodaa inuu isaga dhib yar yahay oo qofkii marka uu had iyo jeer halkan ka tegayo diyaaradahoo kale dee wakti horeay dadka geeyaan oo masel maalinka bishu ay laba tahay bishan dee dilxija waxaa laga yaabaa ama saddexdeeda in kuwa ugu dambeeya ay tagaan oo qofkii ijra-aadkii horeu dee sii dhamaynaya markuu halkaa tago marka intaas oo dhan dee ixraamkii ma sidan karo heeganku ma jiri karo sidaa darteed marka uu ka dego meeshaba jidda uu ka degaba inuu iska dawaafo oo dabeedna uu xalqigii sameeyo oo cumradii saa uu ku dhamaysto ayaa isaga fiican oo magaaladiisa iska galo halkaa maalinka sideedaadun inuu iska xidho dabeed xajki halkaa waktigiibaa kusoo ururaya ixraamka uu sidanayay ayaa wakti kooban noqonaya laakiin haddii uu dee ilaa maalinkaa uu tegay iyo ilaa inta dee ayaamu tashriiqa oo ixraamkiisu taway ku cuslaanaysa heegankii uu ku jiray baa ku badanaya qofka wayajuuzu alixraamu bilxaj xajkii in la xidhaa iska banaan ifraadan wa tamatucan wa qiraanan wa ilaaqan afartaasaa mid loo xidhan karaa ifraad oo xajkii la horeysiiyo tamatuc oo cumradii la horeysiiyo qiraan oo la israaciyo ilaaq oo laba sii daayo u niyoodo un camal laakiin aanu odhan xaj iyo cumro midnaba marka dambuun buu cayimaya wa afdalu dalika alifraad waxa u wanaagsan buuhi ifraadka kol haddaan u dhiig lahayn oo waxaan dee dhiigga kuwa kale loogu yeela waa kabitaan ama arinu gale awgeed xajkan la horeysiinaya in marka xajku dhamaadana cumrada lala imanayo taasaa fadli badan buui uma tamatucu uma alqiraanu uma alilaaq sidaasay u kala fadl fadli badan yihin falifraadu ifraadkan habkan loo xidhanayaa ee ifraadkiihi an yaxuja awalan inuu marka hore qofku kasoo xidho wey min miiqaati beladi wadanka uu ka imanayo miiqaadkiisa oo dee mawaaqiid buu xagga dambe sheegi doonaa ilan xajkii waxa uu leeyahay miiqaat makaaniya iyo miiqaat zamaniya markaa mawaaqiidda makaaniga ahi waa kuwayaalaha uu tirin doono oo wadankeenan oo kale dee meel yeman agteeda oo yelamlan la yidhaahdo ayaa laga sii xidhaa oo kuwa marka ay ku sheegayaan dee kuwan aada hawada maraysa ay ku cayinayaan meeshii marka halkaa kolkuu qofkii marayo inuu sii xidho wey miiqaadka zamaniga ahina alxaju ashhurun macluumaat marka ilaahay halkaa ku tilmaamayo dee wax la iska ogiya way toddobaatan ka habeen weeyaan tobankaa carafo o horeeya labada bilooda ka horeeya marka qolana waa inaanay miiqaadkeeda soo dhaafin ee miiqaadka ay kasoo xidhaan camal wixii ay xidhanayaan qofku hadduu camal doonayo cumro iyo xaj mid kasta aado laakiin waa inu halkaa horta kasoo xidha oonu soo dhaafin camal la-aan xajkiibuu sidaa u gudanayaa uma intaa kadib yakruju waxa uu baxayaa ila alxilli markuu xajkii dhamaysto maka meel ka yar baxsan xaramka meel ka yar baxsan ayuu baxaya fa yuxrimu bilcumra cumradiibuu markaa xidhanaya oo cumradiibuu dee xajkii kusii xigsiinayaa wey watamatucu tamatucna balan kuu sheegay an yactamira awalan marka hore cumruu soo xidhanaya min miiqaati beladi wadankaa uu kasoo socdo halka laga soo xidhu kasoo xidhanaya fii ashhuri lxaj bilaha xajka dhexdooda toddobaatanka habeen dhexdooda amaba maalmaha xajka uu soo dhowyahy uma yaxuju min caami sanadkaasuu ka xajaya min makata maka ayuu ka xajaya macnaha qaydkeedu waxa weeye qofkii cumro la imanaya hala yimaade ee bilihii xajka ayuu la imanaya welibana markaa uu cumradii guto intaan sanadkaa xajka laba dhaafinna wuxuu la imanaya haddana xajki ayuu la imanaya aa labaatan cisho ka hor buu tegay oo markaasuu cumraysa dee maalintii sideedaadna xajkiibuu xidhay markaa cumradii baa horreysay oo bilihii xajka dhex dhacday haddana xajkiibuu ku xigsiiyey oo isagiina uu la yimid waa tamatuc dee qofkii uu raaxaystay oo waa kan iska nefisa ee dee rarkii dhigtay waktigii uu xajkii soo dhawaadayna xidhay uma yaxuju min caamihi min maka sanadkaas xajkaa sanadkaa unbuu maka ka xidhanaya wayundabu waxaa la suneeyey an yuxrima almutamaticu qofkan xajka xidhanaya weliba habkaa tamatuca la ydhaha xidhanaya cumrada horreysiinaya inuu xidho an yuxrima inuu xidho buu hi almutamaticu qofkii mutamatic ahaa in kaana waajidan lilhad hadyi hadduu wado hadyi macnaha xoola hadduu doonaya inuu ku gawraco bilxaji xajkii inuu xidhaa wanaagsan thamina dilxija maalinka sideedaad ee dilxija qofkan mutamaticahay kollay neef waa gawracaya markaa kol hadii uu hadyi wado maalinka sideedaad bu iska xidhanaya haddii kollay la geyn jiro fara badnaana waa jiro dee geel fara badan oo boqolkaba ku dhow buu nebigu gawracay alayhi salaatu wasalaam maalintii uu tegay badhna isagoo gawracay badhna sayid cali u xil saaray marka haddaba maalinka sideedaad ayuu iska xidhanayaa qofkan hadyiga helaya oo dee qofkii masal dee sida qur-aankuba uu sheegayo mar hadduu mutamatic yahay waxaa lagu leeyahay inuu dee neef gawraco si aanu neefkii helaynina dee tobankii maalmood ee ilaahay uu qur-aanka ku sheegay tilka casharatun kamila tobankii buu soomaya marka saddexna xajku ku soomaya toddobana markuu reerkiisii ku noqdo qofkani nin isuba weeye xoolaha helaya hadyiga markaa maalinka sideedaad buu iska xidhanaya ila isaga wax sooma oo lagu leeyahay ma jire neefkan unbuu gawracaya inkasta yaro qaaliba ka dhigeen oo boqol dollar meelaha uu iskaga dhawaanayo neefki haddaba neefkan haddii aanu helayn dee soomkiibuu u baydhaya sida aayadduba ay sheegayso soomkii si uu fursad ugu helo ayuu waktiga uu xidhanaya ha horeeyo taasuu ka hadlay haddaba wailaa haddii aanu hadyi helayn iyo neefku gawraco fasaadisahu saadisa dilxija bishan carafo maalinkeeda lixaad ayuu xidhanaya fii makata buu ka xidhanaya min baabi daarihi gurigaa uu hoydo shuqadaa laga kireeyey ayuunbu markuu albaabkiisa kasoo baxayo ayuunbu kasoo xidhanaya subaxdaa oo dee maalin maalinka lixaad kolka uu xidho lixaad toddobaad sideedaad saddexdaa cishuu soomaya wa halaatatun fi lxaj saddexdaa cisho waa soomaya maalinkii sagaaloodka iyo dee intii ka dambaysayna dee acmaashii kaleu wadaayo soomkii ma leh markaa saddexdaa cisho ee uu soomayo iyo xajka xajka xidhashadiisii buu isku beegaya ila alaaatun fi lxaji baa lay markaa si uu soomkaa fursad ugu helo dee isagao xajka xidhan u soomo ilan saddexdan ilaahay waxa uu ku qayday isagoo xaj xidhan inuu soome waa inuu hore udhiga oo maalinka lixaad uu xidhaayo u soomaa dabeedna toddobaad sideedaad saddexdaaba soomanaada laakin carafa iyo dee afartii ka dambeeye midna soomama suuroobay makun buu ka xidhanaya dee meel u baxayaa ma jiro ila waa xajkii min ahli makata buu ninkan noqday markaa guriga albaabkiisu ka xidhanaya gurigaa u galaya fayati lmasjida muxriman isagoo xajkii xidhan buu imanayaa masjidulxaraamkii kalmakiy qofkii makiga ahaa oo kale oo qofka makiga ahi dee muu kasoo xidhan jirin miiqaat ee makun buu ka xidhan jir ama duuna masaafat alqasr u jira sida kuu sheegi doono sidii oo kale un isaguna wey makuu kamid noqday dadkeedii halkaa u jooga un ha ka xidho halkaa dabeetana dawaafkii dawaafulquduumka la odhan jiray ha sameeyo intaa kadibna xaggaa minaha isaga caraabo habeenka sagaalkaba si uu mina ugu sii hoydo walqiraanu qiraankiina an yuxrima bihima macan xajkii iyo cumradiibaa wada xidhanaya min miiqaati beladi wadanka uu kasoo socdaabuu ka wada xidhanaya wayaktasiru waxa uu ku gaabsanayaa calaa afcaali lxaji faqad xajka afcaashiisa xajka afcaashiisii ayuunbuu samaynayaa cumradiina markaa de way hoos gelaysaabo ila cumrada way ka acmaal yalayne markaa kole hadduu acmaashii xajka la wada yimid dee cumradiina way hoos gashay labadii arrimoodba way uxasileen oo mase yuxrimu bilcumrati awalan kolka hore cumradiibuu xidhanaya uma qabla an yashraca fii awaafiha intaanu dawaafkeedii uba dhaqaaqinba yudkilu calayha alxaja fii ashhuri xajka ayuu markaa dhex gelinaya mar hadduu bilihii xajka joogo qofkan cumru soo xidhay intaanu laakiin gelin cumradii aanu markaa gelin acmaasheedii dawaafkiibaa ugu horreeya aanu la imanin ayuu haddana xajkiina ku daray markaana waa muqaarin mid xiriye wey wayalzamu waxaa ku waajibaya almutamatica walqaarina damun qofkani hadii uu kolka hore cumradii gutay xajkiina marka dambe iyo marka uu labadoodaba israaciyo de waa inuu neef gawracaa inuu neef gawraca wey oo dhiiggaasuu la imanaya kolka waxaana lagu gawracayaa mina dad baa la isaga xil saaraa kollay qaar baa qaabilsan oo dadka intay lacagta ka ururiyaan un dee loo wakiishaayo qofkii uu iska yar mashquulsan iyo acmaalbu iska wada markaa ari fara badan oo meelaha carafa iyo musdalifa udhaxaysa ku xaraysan u muddo kasoo iibsanaya inta qof isna kolley khidmad yar buu iska leeyahy qolo walba kuwa meeshooda joogaa kolley iska qaata qofka si yar lexejeclo si yar adaygaana intaa dulsaarkaabuu iska diidaayo maalinta ah mina la joogo isagaa waxyaro raadraadiyo dabeedna gawraca walaa yajibu cala alqaarin kan isagu xajkii muqaarinka ah ee isku xidhiiriyey kuma waajibayo dhiigani ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane min xaadiri lmasjid alxaraam wahum iyagu ahlu lxaram xaramka dadka jooga weeye oo dee sidaa aayadduba sheegaysa dalika liman lam yakun ahluhu xaadiru lmasjid alxaraam qofkaasaa taa ayaa taa samaynaya oo qofkan qaarinka ah goorta lagu yeelanayo waa in uu yahay aafaaqi waa inu yahy waa inuu yahay baan leeyahay dadka ahlu xaramka ah oo inta faraha badan marka had iyo jeer la idlaaqo masjidulxaraam waa ahlulxaramka un sida faraha badan leh ilaa mararka laga hadlayo qiblada qaabilideeda mooyaane oo dee waxaa loo jeedaa un kacbada si gaara waman kaana minhu qofka kamid a xaramkii calaa duuni masaafati lqasr masaafatu lqasri in ka yar qofka u jiraana de waa ahlulxaramkii un wahum ahlulxaram dadkan qur-aanku uu leeyahay xaadir masjid alxaraam waa dadka xaramka degan iyo man kaana minhu calaa duuni masaafati lqasr iyo dadka uga sii dhawi badan masaafat lqasr iyo markaa intii salaada laga gaabinaya in ka yar u jira walaa yalzamu mar kale kuma waajibayo cala lmutamatic qofkii mutamatica ahaa laguma laha dhiigii ilaa anlaa yakuuna inaanu ahayn mooyaane ilaa anlaa yacuuda inaanu ku noqonin mooyaane ila alixraami ila an laa yacuuda liixraami alxaji ila almiiqaat xajkii si uu soo xidho inaanu miiqaadkii ku noqonin ayun baa lagu yeelanaya aaka kolley kaa shaarixi yar qabanaya oo si rakaaka ah ayuu u sheegay buu leeyahay marka haddii uu odhan lahaa walaa yalzamu damu cala almutamatici kuma waajibayo oo mutamaticii laguma ye ama wayalzamu addamu cala almutamatic ida lam yacud ila almiiqaat taasaa uga dhib yarayd buu leeyahy intu sheegayaana waa intaa oo qofkii mutamatic ahaa laguma yeelanayo dhiiggii markuu u noqdo miiqaadki laakin waa lagu yeelanayaa markuu u noqon waayo miiqaadki intaas ayd inuu sheego markaa dabeetana wuxuu ihi qofkii mutamatic ahaa laguma yeelanayo dhiiggii ilaa inuu miiqaadkii ku noqon waayo mooyaane oo hadduu miiqaadkii ku noqon waayo waa lagu yeelanaya laakin hadduu miiqaadkii dib ugu noqdo oo uu xajkii soo xidho macnaheedu dee waa inaan lagu yeelanaynin neefkii hadigahaa uu gawracayay marka laba nafyi buu isdabageliyo tacqiid keenay walaa yalzamu damu cala almutamatic kuma waajibayo ilaa an laa yacuuda inaanu u noqonin mooyaane liixraami alxaj xajka soo xidhashadeeda awgeed ila almiiqaat miiqaadkii inuu u noqon waayo mooyaane marka macnaheedu muxuu noqonaya hadduu miiqaadkii u noqon waayo oo halkii miiqaadkii kasoo xidhan waayo dee waa lagu leeyahay bay noqonaysaa inuu neefkii gawraco laakin hadduu miiqaadkii taguu kasoo xidho ee laguma leh saasuu ujeedaa wuu yar adkeeyey waanlaa yakuna waa inaanu ahayn min xaadir masjid alxaraam masjid lxaraamka dadka deganna waa inaanu ahayn oo dadka degan iyagana waxba laguma leh labadaa shardi buu uxidhay kanna oo kaa hore dhiiggaana macnaha muqaarinkana isagana kuma waajibayay qaarinkiibuu inuu dadka masjidulxaraamka degan yahay mooyaane oo markaa waa ku waajibaya laakin qofkii aafaaqiga ahaa kuma waajibaya kan dambena saasuu dhigay marka midba shardigaasi uya raacay fain faqada hadduu waayo addama dhiiggi hunaaka halkaa minaba waa ka waayay macnaa neefkii laftiisii baa lalaayay waxa nibayba aw samanahu ama lacagta laftigeediibuu qofkani waayay ay dhacdaatee dad faaidaba ay ka xumaatee aw wajadahu ama waxau helay neefkiio yubaacu lagu iibinayo biakhara min thamani mili sicira suuqii wax ka badan lagu iibinayo arkay waa saddexe maogta saama halaaata ayaamin fi lxaj saddex maalmood buu xajka ku soomaya wa sabcatin idaa rajaca ilaa ahli iyo toddobana markuu reerkiisa ku noqdo soomkaasaa lagu bedelay tobanka cishaa neefkii uu gawraci lahaa halaaata ayaamin fi lxaj ayuunbu qur-aanku sheegay bacda talabusi bilixraam wey markuu xajka xidhuu bilaabaya soomka wayundabu kawnuhaa qabla yawmi carafa carafana waa inay ka horeyso markaa saddexdaa cisho dee sideed toddoba lix toddoba sideed saddexdaa maalmood waynay dad iskaba door bidaa way jiraano marka dee lacagtii iyo cidhidhi ay ku yaro noqdaan sahayda iyo ayay iskaba soomaanba intuu boqolka dollarba qofku iska guntoodo sahayo ka dhig wa sabcatan idaa rajaca ilaa ahli toddobana wuxuu soomayaa markuu reerkiisa ku noqdo tobankaa cisho ayaa halkii neefka gelaya wa tafuutu halaata haddaba saddexdii cisho way tegayaan bita'khiirihaa can yawmi carafa yawmu carafa haddii uu kadib dhigo waktigeedii waa tegay ilaahay muxuu yihi halaatatun fi lxaj saddex xajka dhexdiisa ah waayo marka uu qofkii carafa iyo iyo ciidii iyo saddexdii ayaam tashriiqa inuu soomo inuu soomkii dee la yimaado looma ogola ayaamu aklin wa shurbi dee fil xaji kaloo hadhayba ma jiro kol haddii ayaamu tashriiqii la dhaafo xajkii waa dhamaaday marka qofkani fursad wuxuu haystaa uu maalmahan ku soomo dee inta ka horeysa carafa laakin haddii carafa laisla soo gaadho intii ka dambeysay dee soomba lama ogola inuu soomo markaa fil xajidii baa dhaafay waktigeedii wuu tegay wey addaan noqon maya saddexdaa maalmood soomkoodu ya qada ayuu noqonaya alqada wayundabu kawnuha qabla yawmi carafa inay carafa kaso ka sheeyaan baa wanaagsan xaytu itasaca alwaqtu ama ida baaqa fayajibu sawmuhu falwaajibu sawmu halaathati fi lxaj walmandubu sawmuhaa qabla yawmi carafa markaa wuxuu dee tilmaamayaa carafa xataa in ay haddii waktigu cidhiidhi ku noqdo inuu ku dari karo ayaa halkaa laga qaadanaya laakin suuragal maaha inuu ciidii ayaa mushriiqii ku daru soomay iyo suuragal maaha wayajibu qadaauha waxa waajiba in la qaleeyo saddexdaa cisho qabla sabca toddobada intaanu soomin soo lama odhanin toddobana markaa reerkiina uu qofkii reerkiisii ku noqdo haddii uu xajkii ku soomi kari waayo dee u suuroobi weydo dee qofkii fay buu noqonaya amar khilaafay tilmaantaa rabbi uu ku xusay in maalmaha xajka dhexdooda lagu soomo haddaba marka uu noqdo waxa waajiba saddexdan cisho tartiibkooda in la ilaaliyo oo iyagaa horreyn jiray xagga soomka eh markuu hadhow qalaynayana inuu soomo iyagii oo uu horreysiiyo muddada soo socotaana ay udhaxayso toddobadu ma horreyn karaan kolkaa saddexdana horreynaya wayajibu qadaauha iyo halaa qabla sabca saddexda cisho intaanu soomin waa inuu toddobada cisho intaanu soomin waa inuu saddexdan sooma waa markuu reerkiisii ku noqday wayufariqu baynaha wa bayna sabca saddexdan iyo toddobada cisho waxa u dhexaysiinaya bima kaana wixii uu ahaa mid yufariqu mid ku kala kaxeeya fi ladaai waktigii uu gudanayay xajka wa huwa muddatu sayri wa ziyaadatu arbacati ayaam waa muddadii la soconaya iyo iyo afartii cisho intaas u dhexaysiinaya masalan qofkan wuu noqday saddexdii cishena muu soo soomin xajkii kumuu soomin wuxuu doonay saddexdiina inuu qaleeyo toddobadiiyo waktigoodii joogana uu guto saddexda cisho horta ha soomo dabeetana ha u kaadiyey muddo dhowr cisho ah oo muddadan uu kuleeyahay waa loo dhexaysiinaya waxa weeye qadahan iyo waxaa la isku shabahayaa kii hore adeha aha macnaha afar cisho horta iyada kolkeeda horeba lama soomi jirin oo way udhaxayn jireen saddexda cisho iyo toddobada afartaasi waa kuwe ciidda iyo saddexdii ayaam tashriiqa oo afartaasi soom bay aqbali jireen afartaa waa inuu kala dhex geliya waa inuu kala dhex geliyaa mar kale muddatu sayr muddadii dee xajka loo soconayay oo masal markuu dee maalintii lixaad xidhay saddexdan maalmood ilaa laga gaadhayay maalinkaa tobnaad waxaa laga yaabaa inuu sii soconayo hadduu dhul oo kale soconayo muddadu in kastaba ha ahaato ama ha yaraato ama ha dheeraato laakiin muddadii uu xajka u soconayay iyo afartaa cisho waa inay udhaxeeyaan saddexda cisho iyo toddobada cisho marka dambuu tobankaa la imanayo soomayo waa inay udhaxeeyaan oo waa inuu ku shabahaa qallahan iyo adihii hore waa inuu isu egeysiiya wayufariqu baynaha saddexda iyo wa bayna sabcati wuxuu udhaxaysiinayaa bimaa wakti kaana uu ahaa yufariqu mid udhaxaysiiya fi ladaai markii uu adanimo ku gudanayay saddexdan cisho uu xajka dhexdooda ku soomayay iyo toddobadan intii udhaxaysiin jiray waa inu imikana udhaxaysiiya marka qalaynayo wahuwa muddatu sayr waa intii la soconayay min makata ilaa watani waa markuu maka ka tago ee wadankiisii uu ku noqonayo intaa uu sii socdo horta ha u kaadiyo ziyaadatu arbacati ayaam afar cishana ha u kaadiyo afartaa cisho waxay ka dhigan yihiin dee afartaa cisho aynu soo sheegnay bay shabahayaan walilaaqu haddaba waynu soo sheegnay iqiraankii tamatuci ifraadkii intaba walilaaq an yanwiya dukuula fi nusuf wuxuu niyoonayaa nusuf camal inuu xidhay min gayri an yucayina xaalat alixraam isaga oo aan xaj iyo anahu xajun aw cumra aw qiraan saddexdaa midka wiye isagoona cayimin unbuu odhanayaa labayka nusukan buu leeyay camal baan xidhay laakiin xaj cumro iyo isku jirkooda midna ma cayimay uma lahu bacda dalika waxa uu xaqu leeyahay intaa kadib sarfuhu lima shaa kuu doono u rogayaa kolka ama xaj buu ka dhigi ama cumro ama qiraan walaa yajuuzu ma banaano alixraamu bilxaji in la xidho ila fi ashhurihi bilaha xajkunba xaj la xidhan karaa oo xajku waxa uu leeyahay sida aynu aynu de qur-aankaba ku aragnay miiqaat zamaniya sida uu u leeyahay miiqaat makaniya oo soo socda fasalkan dambe oo kaga hadlay wahiya bilaha xajku shawaal wadulxi wadulqicda bishaa la yidhaha soonful iyo sidataab saasay yidhahdaan af soomaaliga wa cashru layaali min alxija iyo toban kamida carafa soonfur iyo sidataal iyo toban carafa kamida waa toddobaatan ka habeen fain axrama bihi fii kayriha haddii uu toddobaatan kan habeen wakti aan hayn xaj xidho incaqada cumratan cumrun buu iska noqonaya oo u guntamaya wayancaqidu lixraamu bilcumrati cumro in la xidhaa way iska banaanta way guntamaysa kulla wakti goor kastaba ilaa lilxaaji xaajigii mooyaane almuqiimi liramyi bimina ee mina joogay oo maalmaha xajka uu soconayo ee laga soo gaadho mina carafa iyo mina iyo maalmaha ila marka hore habeenkaa uhoreysa sagaaloodka minaa loo hoyanaya marka maalinimadiina dee carafa la jooga iyo ilaa labada cisho ee ayaamu tashriiq soo horeeya intaa xajka camalkiisa la wado mooyaane wakti kasta waa xidhan karaa qofkii xaajiga ahaa cumradii marka miiqaadka cumrada iyo miiqaadka xajku sidaasay kala noqonayaana uu ku tilmaamo miiqaadkii makaaniga ahaa iyo qolo waliba halkay kasoo xidhanaysana wuu soo wadaa markaa kolley waa yar rakiiqa xoogaa baad moodaa xajku qofku marna dee nadari buu ku noqonayaa marna tadbiiqi buu yahay marka kolka uu tadbiiqi unoqdaabuu aada usii yarfaamaya laakiin intan kale tilmaamaha laga yaaba inay qofka ka yar murgaan iyo da isticmaalkiisa oon badnayn sida salaada hadii loo isticmaali lahaa laga yaaba qofku dee inuu aada ula qabsano wallahu subxana wa tacala alam